aada baa umahadsan tahay rada kulmiya warkaasi waa sax sidaad ku aragteen anigaa la duubay nikaax ka dhacayay hotel safari ayaan laygugu yeeray inaan wiili gabar halkaas iskula soo mariyo waan baxay aniga iyo rag kaleetooda o ila socdeen oo boorka iga qaatay boorka ila saaraayeen iskuiska danca markaan maraayo sida caadiga xirtahaba waa istaagnay waxaan iguleyay gadaal baa tegaysiin halkaasaa isgeeyeysiin rusiga waa baxay anigaa degtay waa geeyey dad khiyaara oo meesha aan agaano ayaan kula kulmay oo shacab ah oo ikana la celinaayo waxaan yidhi ictikaarka baan taagay waxuu yidhi ictikaarka ma shaqaynaayo maxaa dhacay ma dhacsan ma yuri laakiin ictikaar wax kuma dayno waayahe nin culmahan ah shekh somo la yidhaha askartaadaan ibar garanaysa dadka hadda kula taagan way yaqaanaan kulli dadkoo dhan waxay sheekh waa makaa sii daay kulli waa dadkoo dhan waa ii taraxumay hataa kuwi la ilaahay farin sii daay sheekha subxaanallah maya weli ma ku daynaayo dib u laabo idikaarkaana ma shaqeynayo agtayna idikaarku ama ku daynayno waa garta
oo maxaa sameeya adaa taqaana duur waa laabtay waxay gashay bal waa degdegsanaaye murug iyo mid aginye waxaa samaysaa bal bal jirdiinka hadduu ku korraya mar kasada jirdiyaa tegay waa soo degday dagaal wiil dhaliiraa oo jooga sarkaara layidhi u tagayri waa u tagay idikaarkan u taagay wuxuu yidhi idikaarkan ma lagugu daynaayo oo maxaa sameeyaa idikaarkan wax kuu tari maayo liqool on on mataqaan waa garta waayo jidka mari kara heer mayo
hay waxaan yidhi wax boorka ii saaran anigu waa boolis oo ila socda darawalkayga istaafkayga kulli boolis waaye aniga waa ikan marka shaqsoomo waa ahay hade hadii aasan ila dhaqantiin maxaa jira ruuxaas ma jiraan dib laabaa lii hadii kaleeto wax kalaa lakumay
waa garta
waa ka laabtay waxaa wacay taaliyaha ciidanka booliska soomaaliya
hay generaal cabdi xasanaa waay igama garan fariin boorahaan lahaan u diray iima soo jawaabin haddana waa ku celshay igama gaban markii saddexaad uu iga qabtay waa garta
saas baa dhacaya taliya sidaas saasa oo kibra ku jiro wuxuu yiri sheekh somo oo miyaad aad aniga miyaad ina anigoo taliyii ciidanka soomaaliyeed booliska soomaaliya tali ciidanka booliska soomaaliya anigoo ah miyaad ishawcaysaa did ah iga xiran oo boolisa iga xiray waa garta oo waxaa yidhi haddii boolisku jidka uu xiro oo adiga aad hakurito oo aniku culimada dad aan nahay oo shacabkii aanu nahay waxay dhibaataa in adiga kuu soo sheegaan soomaali
marka waa macsan tahay waana dhegeyso waana igu deliyey mhm.
hadda booliska waxaan kula kajeednay boolis naxariis badan oo duqowda jidka gudbiya oo shacabka saaxibila ah oo ardada gudbiya Waa- waa oo macquul, waa- shacabka gabaan sugeyne Waaya.
ogeynin ma ogeynin boolis noocaana waa macsan tahay eh, hore ma u isticmaali jirto waddooyinka maanta lagaa celiyo
wadooyinkaas waan waan sida waan isticmaali jiray waxa cusub waxaa waaye marna waan leecli jiray marna waan iska gudbi jiray laakiin waxa cusub waxaa waaye in aan taarihii ciidanka booliska soomaaliyeed u cagudho anigoo u ordaaya ubadka soomaaliyeed anigoo u dagaalaya inaan nikaax xalaala dhigo waa sheekh somo waxa weeye eh, su-aasha inaan taarihii fiiri mararka qaarkood waa leecli jiray sax waa dhici kartay haddii marna ukunta ku jirto waa laygey jiray marna caadi waa laygey jiray laakiin waxaa cusub inaan taarihii ciidanka booliska oo si jaas jaas ah oo iila waramo ee jidkiina layga xiro nikaax inaan ka babo waa macsan tahay eh, wa- waddooyinkan magaalada waxay xiran yihiin wax ku dhow eh, lix bil haddaanan ka badnayn maalin walba dadaa si joogtaa dhibaatadan aad maanta ka cabanayso ula kulma waxaadna dadka ku dhiiran gelin jirta in dowladda iyo hay-adaha ammaanka lala shaqeeyo maalin qura haddii waddo lagaa celiyey horanay u dhacdeen haween foolanaya dad xanuunsan iyo kuwo waayeelaha ee mari waayeen maxaa kugu dhali inaad meediga ka qaadiso aad tiraa taliyihii hala maxkamadeeyo
wax badanaa madaxda qaranka jidadka furadana madaxweyneaan kala hadalnay ra-isul wasaarahaan kala hadalnay taliyaha booliska laftiisaan kala hadalnay koordinatooraan kala hadalnay shacab wax badanaa si aan wax ugu nasiixaynay laakiin hadday gaartay inaan daba nikaax fidi karin oo wiiligeer soomaalida inaa su xalaalisa ay tahay xafladii aa u socota lagaa celiyo hadday gaartay in taliyihii booliska ugu sarreeyay inta wacata oo kibir iyo jaajaas kuula waramo waxaa ii muuqata marka inaan dadka kani marka ay ha- ay tahay xilligan ku habbooneed oo markaas arrintaani lala wadaagi lahaa Waa waayo.
bulshada soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedna la wadaagi lahaa Waa maxay marka- cadow gooniyi kumay anoo ixtiraamayo taliyo inuu og ayaan wacay laakiin asiga ayaa mas-uuliyadiisii saas naqatay Wa- haddiiba nikaax aad leedahay wax laga baaqan kara maahan waxaa ka weyn oo ka dhib badan in qof xanuunsan oo fool ku jira Waa wadadii ka xumahay, waa ka xumahay.
way dhacday kama aanan hadlin way- way dhacday weliba marar badan bay dhacday kama aanan hadlin Eh, laakiin hadda tani waa u qaadan karnaa soo maha in xanuun adigu ku gaaro uu yahay oo aanay waxba kaa gelin ummadda kale dhibaatadaay wajahayaan maya maya maya anigu taa waan la ku- weli lama kulmin laakiin waan maqlay waana ka waranay waa ka dhaylinay waa ka dhiidinay xasanay waan kala dadaalnay madax madaxda amnigan hala sugo shacabkana yaa la dhibaatay boqol dooraan dhahnay intaasoon jiraan dhihinay tan marka aniga igu timiday shaksigeeyi maaha waxaan dareemaayo waxaan u hadlaayo maaha anigu iska soo laabo karaa hadda waa iska soo laabtay Eh, wax dhiba ma qabo waxa aan anigu ka hadlaya waxay tahay waxa soo socda dowladnimadeyna sharaftayna ilaalinteedii dastuurka kutumashadiisa iyo qarannimada sida loogu tumanaayo iyo ka- bo- booliskii u dhaartay dalka amnigiisa inuu sugo Waa waay.
oo sax waayo Eh, wa- waxaa jira Inaan sax- inaan saxno waxaa ula jeedaa inaan saxno madaxda oo booliska aan saxno Eh, taliyasyada ciidamadu waxay ka soo bilaawdaan kow iyo tobanka nin ee wada jooga rugta kontarool ee lagaa soo celiyey waxaa ku xigay saraakiil kale taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyeed inaa u wacdid wiilal meel jooga iyadoo ay xubno badan ka sokeeyaan saxma kula ahayd
inay sax tagaan aaminsana maxaa yeelay cid kastiyaan cidaan taliya booliska ahaynin oo aamar ka qaadayana ma jiraan ugu dhahay
marka haddiiba ay sax tahay in waddo xiran taliyuhu loo wici kara maxaa tirada ciidamadan loo sameeyo oo saraakiisha iyo mushaaraadka loo siiya oo xiriirka loogu dhiibo haddii isaga toos loola xiriirayo waddo xiran waxay ahayd dad sidaana dad mas-uuliyiina inay uga jirgoortiyada oo cadowga iyo iyo- iyo saaxiibka kala yaqaan shacabka iyo cadowga kala yaqaan ma ay shacabka in la celiyo iyo mas-uuliyiinta Eh, laakiin xubnaha kale ee ka sarreeya maxaadna u wicin intaadan taliyuhu meesha ugu dambaysa weeye ka hor waxbaa safan oo tiro badan oo saraakiila oo mushaar qaata oo xilal haye maxaad u raadin weyse waxaan is lahay taliyahu waa nin aad u naxariis badan waana nin aad u- u- u- u- shacabka ugu dhiban waana nin a- sharciyaqaana waana nin aqoonyahana waana haddii arrintaan adigu aad gaarsiiso si dhaqsiila dadka maha joogan uga wareejinaa kuwa cusubna u keenayaa waxay aan rabay inaan dowladnimada wax ku saxaano rabay oonan kasoo ka aanan wax qaldamin maadaama aan ku socday si arrin degdeg oo marjasina qaladka dowladda maanta ad ogaata soo maha wixii ka horreeyay maadna ogeyn
dowladayna hadday qarintan horta dowladdu waa dowladayni hadday saxantana waa dowladayni laakiin maxaa la yidhi dadda hal malay ayaa qurmiya ma raba aniga mas- hal askari khaldama in mas-uuliyadiisa dowladda la saaro ma rabo qaladkan dhacay waxau ku kooban yahay labada sarkaaloo labada degdeen ka joogtay iyo taliyihii arrintan ka soo ka maqalay kama leyni anigu aan ka wacay arrintan inaan kala xisaabtadaynaa oon jeclabaana wax dowladda lagu jaafiyama haddii waddooyinka lagu fura xamar ku yaalla ama rugaha kontarool ha noqdaani doodaada way dhammaanay soo mahani inta kale haddii sii xiriirtiin shacabka oo dhan haddii laga furo oo shabaabda laga xiro cadowga laga xiro shacabka shacabka amnigiisa haddii la sugo xorriyadiisana u helo dowlad qabo shaksigiisanima
Eh, baraarugaaga iyo eh, abaabulkaaga waddooyinka in la furo ahna maantay bilaabatay maya weligiisoo taagnaa wuxuuse ku taagnaa waxa waaye inaan hoos ugu sheegno madaxda eedadiiba kulku sheegaynaa sababta oo ah hoosti ayaa waxaan hoos u sheegayna waa fuli waaya marka mid waxaan tijaabeynaynaa inaan kumaashkaabina tijaabsaarma adiga iyo culamo kale oo badan maalin waxaad dhahdeen in naf go'do waxaa ka roon in waddo la xiro welina waddadiyaa lagu taagan yahay way weligeena xirantay.
weligeena ma dhicin wadada in la xiro marnaba ma ogolin Mhm.
amnigana in la sugaa rabnaa wadadana in furata rabnaa haddii la furi waayo ka waran oo baaqaaga maanta jawaab loo waayo waa dee waa lagaa horreeyo dad badanaa kaa horreeyo oo baaqaa jogna taariikhda ogalaa mas-uuliyadii aan diinta iyo dalka naga saaranay waa gudanay olaad iyo dhibaato iyo rabish ku daadimayna waxaanu leenahay